bismi illaah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rabbi callimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiina darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo shanaad min suurati اnaxl qaala tacaala waalqaa fi lardi rawaasiya an tamiida bikum waanhaaran wasubulan lacallakum tahtaduun wacalaamaat wabinajmi hum yahtaduun suuraddii dee nicmooyinka waaweyn lagu tirinayey oo ilaahayna ku dulmanaysanayey weeyaan suuraddaani suuratu nicam weeyaan ilaahay wuxuu yidhi waalqaa ilaahay wuxuu riday fi lardi ardada dhexdeeda rawaasiya buuro waaweyn rawaasiya kuwa sugsugan qotoma jibaalkaasiyaad ah ayaa ilaahay buuraha saaray an tamiida bikum karaahiyata an tamiida bikum inay idinla dhaqdhaqaaqdo oo idinla saaltayso nicid la diidan yahay yaas lianlaa tamiida bikum say idinla dhaqdhaqaaqin baa ilaahay buurahan dul saaray ilaa dhulkiiyo biyo saa u saaran oo saa u qooshan oo biyihii saa uga hooseeyaan markaas waxa weeyaan buurihii baa lagu adkeeyey waa lagu qotumiyey isduwaanooyin baa looga dhigay ilaahay baa ku adkeeyey subxaana wa tacaala an tamiida bikum wa anhaaran wa jacala ilaahay wuxuu kaloo yeelay anhaaran webiyaal iyo wasubulan wadooyin baa la idin yeelay lacallakum waxaa mudantiin tahtaduuna inaa hanuuntaan ilaahay wuxuu dhulkii inoo ka inoo dhexdiisa inoo inoo yeela webiyaal webiyaashu dhulkay maraan waxaa kaloo ilaahayna siiyo nicmo weyn ah subulan wadooyin webiyaasha hadda biyahooda iyo barwaaqadooda dee la beerto oo dowladaha iyo shucuubtu ku nool yihiin oo iyagii hadda isku wada haystaan waxa waa nicam ilaahay siiyey kuwa la isku haystay kuwo kalaba ilaahay khalqigiisa siiyey weeyaan waa anhaara iyo wa subulan subushaas waxa weeyaan waa wadooyin dariiqyo la maro wey dhulkii meel qafilan oo o-a lagama dhigin oo buuro saa silsilado ishaysta ah ilaahay wadooyin buu sameeyey markaasaa wadooyinkaasaa laga baxayaa buurtan dheer baa dhinac laga marayaa goshaasaa loo leexan karinkaasaa laga dhacayaa dooxadaasaa la marayaa dariiqaasaa la marayaa wakaas ummadaha buuruhu ku badan yihiin oo buuruhis wada haysaan meelay qaarkood marka ciriir ku noqotay waa iyaga buurihii jajabinaya oo raraya oo daloola ka dhex samaynaya si ay halkaa uga dusaan ama u maraan wa anhaaran wa subula lacallakum tahtaduun wacalaamaatin baa ilaahay idin yeelay ilaahay wuxuu kaloo idinku abuuray ama idin yeelay calaamaad baa ilaahay idin yeelay calaamaad aad ku garataan aada daliishataan baa ilaahay idin yeelay waddada calaamaad baa loo sameeyey wa calaamaad calaamaadkaani dariiqii bay ku tusayaan buurtaan markaa aragtay calaamad weeye waxaad leedahay waddadaani halkaa aadda buurtaasi halkaa ka madhaa ama halkaasi ku aadan tahay ama meeshaasi halkaasi jidha wakaa halkaa raac waa calaamaad taasaa ilaahay idin yeelay webiyaashu sidoo kale wabinnajmi oo nujuum looga jeedo wabinnajmi bay hum iyagu yahtaduuna ku hanuunayaan wabinnajmi wahum iyagu yahtaduuna binnajmi waxay ku hanuunayaan hameenkii marka ay tahay oo badda la marayo ama baadiyaha la marayaba xidigaha weeyaan xidigahaas baa wax lagu garanaya baddaa marka la marayo doonyaha waxaa laayahay halkaas junuub halkaa koonfur baa jidha halkaa shimaal baa jira halkaas u kaxee saasaa loo soconaya xidigaas wakaa xidig fulaan halkaasu ka muuqdaa midig bay halkaasina ka jidhaa taasna bidix halkaa ina mariya ilaa baddaasaa la maraya wabinajmi hum yahtaduun miyigii hadda marka la marayana waa sidii oo kale a miyigii markii la marayo baadiyihii waxaa la marayana xidigihii baa la fiirsanaya wabinajmi hum yahtaduun iftiin baa laga helayaa dhinacaa jidhay iyo jihooyinkii baa kala garanaysaa wabinnajmi hum yahtaduun waxaa la tilmaamay oo culimmada selafka qaarkood ay dhaheen culuumtu waa afar bay dhaheen fiqhi cilmu lfiqhi waa mid cilmu dibi oo isaga jirka bini aadamka loogu talagalay waa labo nujuumtu cilmigooda xidigaha la xiriira oo waxaa loogu talagalay lilasmaani wakhtiyada ku kala garanaysa xidigaha qaarba wakhtigaa soo baxa qaarba wakhtigaa dhaca qaar baa afarta fasal kuwaasaa jooga kuwaasaa yimaada waxa weeye salaadii markii la tukanayo kuwaa soo baxay wase waxbaa lagu kala garanaya iyo cilmiga naxwaha waxaa layidhi lilisaani isaga carabkaa loogu talagalo carabkuu toosiyaa culuum afaro waaweyn weeyaa layidhi xidigahan marka saddex arrimoodba waa la tilmaamay qur-aankaa tilmaamayo inay faa'iidooy leeyihiin innaa zayanna asamaa addunyaa bizinatin ilkawaakib horta cirka waa lagu qurxi xidiguhu quruxdaa waa leeyihi oo hadadaa weynoo ina dul saaranno cirkaas markay ka bidhaamayaan oo saa ugu sharaaxan yihiin iyadoo birdhicyaa mudi waa qurux waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala sheegay wa binnajmi hum yahtaduun xidigihii in lagu hanuunayo oo wax lagu calaamadsanayo oo wax lagu garanayo waa labo midda kale ilaahay wuxuu ugu talagalay hujuuman lishayaadiin gantaalle lala dhacayo kuwa shayaadiinta ah saddexdaa waxaan ahayn qofkii ka raadsa xidigaha iyo dhankaas waxaa leeyahay khatar inuu galaa laga yaabaa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi afaman allah yakhluqu wax abuura afaman midka yakhluqu wax abuura kaman ma la mid baa laa yakhluqu waxba aan abuurin waxba aan abuuray war ma waxaad simaysaan allaha khaaliqa ah oo wax kasta abuura iyo cidaan waxba abuuri karin oo marka kaan waxba abuuri karin baa ilaahay ku sheegaysa ilaahay wax abuuray baa garab gelinaysa sanab xunoo xaqiirah oo isagaba la abuuray oo nafya dur midna isagoo aan isku milkin karin ma isku midba afalaa tadakaruu war maweydnaan waansameyn oo cibro qaadanayn oo gefkiinna garanayn oo cibaadada aada caabudaysaan ilaahay khayrkii iyo asnaamiya balaayo inaan ka noqonayn waa canaan wey wain tacudduu haddaad tirisaan nicmatallaahi ilaahay nicmadiis laa tuxsuuhaa ha oo nicmada ilaahayna ma koobi kadhaan ma tirin kadhaan nicmada ilaahay hal gacnoo asaa usoo qaaday inta nicam ku jidha ma tirin kadhi hal luqmadoo raashin oo afka ah la soo aday inta nicmo ku jidha gacantaa soo qaadideeda faraha siday iskugu imaanayaan sidaa moollaha looga dhigayo afkaada usoo gaarayso siday carabka iyo daamanka iyo loo saarayo dhabxanaga sidaa ay u walaaqayaan oo u shiidayaan siday tartiib qofka ugu liqayo dhacaanka qowlaladu soo daynayaanoo meeshaa ka imaanaya hal nicmo baa intaasoo nicam wadata wain tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuuha ina allaha ilaahay lagafuurun waa mid dhaafid badan raxiimu naxariisasho badan wallaahu ilaahayna yaclamu mid og weeyaan maa tusiruuna waxa aad siraysanaysaan iyo wamaa tuclinuuna waxa aad dahirsanaysaan maa tusiruuna maa tusiruunahu waxaad siraysanaysaan maa shayga tusiruuna tusiruunahu iyo wamaa shayga tuclinuuna tuclinuunahu waxaad dahirsanaysaan labadaba ilahay mid og weeya subxaana wa tacaala wاladiina waxa yadcuuna ay caabudayaan min duuni illaahi ilaahay sokadiisa laa yakhluquuna شhayئa wahum yukhlaquun laa yakhluquuna ma abuuraan shay-an waxba laa yakhluquuna ma abuurayaan shay-an waxba wahum iyagaaba yukhlaquuna la abuuro waxa ay caabudayaan ilaahay sokadiisa oo asnaam iyo awhaan ah laa yakhluquuna shay-an shayna ma abuuraan shayna ma abuuri karaan wahum iyaga wahum walxaalhum iyaga yukhluquun iyagaaba la abuuray wey wahum yukhlaquun xaal iyaga la abuuray iyagaaba la abuuray wax iyaga la abuuray see looga dhigayaa ilaahyo la caabudo ilaah weyn oo waahidkaa sokadiis taa markii saa looga khabray ilaahay wuxuu yidhi amwaatun weeyaan waxa ay caabudayaan asnaamta ah amwaatun wey waa wax wada meydad ah wax naf leh laguma arko dhagax iyo dhir iyo qodod iyo geedo waxaas caabudayaan amwaatun weeyaan hadda haddayba amwaad yihiin waa lagu sii adkeeye waxaa la yidhi hayru axyaa'in kuwa nool kayrkood wey wax nool kayrkood wey ma noola amwaatun baaba lagu yidhi marka hore wax dhimaada inay yihiin waa nolol lagu arag idinkaaba ka fiicanoo nooleh binu aadan eh waxa idinka liito aan naf lahayn see u caabudaysaan idinkaaba nool oo dhaqdhaqaaqi karo danihiinna qabsan karee allaha nafta idin geliyey baa cibaadada idinku leh wamaa yashcuruuna mana ay oga asnaamtan la caabudayo ayaana wakhtiga yubcauuna la soo saarayo waxa weeyaan day wamaa yashcuruuna ma oga asnaamtu ayaana wakhtiga yubcahuuna lasoo bixinayo kuwa caabudaya kuwa caabudaya xilliga lasoo saarayo asnaamtu ma oga oo baciga iyo isa soo saarka iyo nashrigu xilligu noqonayo asnaamtan waxba kama oga ayaana yubcauun ilaahukum dood yahow dhammaantiin ilaahiin ilaahun ilaahu weeyaan ilaahaasoo waaxidun mid ah keli ah faladiina kuwa laa yuuminuuna biaakhirati faaladiina kuwa laa yuuminuuna aan rumaynaynin bilaakhirati aakhiro quluubuhum qalbiyaashoodu munkiratun weeyaan mid inkiraysa ilaahay waxdaaniyadiisa waa waxaa dee biniaadamka nooca ugu badan wey gaalada iyo muslimiinta kufaartaa badan kuwaan iimaanka lahayn quluubuhum munkiratun wey waa mid inkirays baciga iyo is-abaalmarinta iyo waxdaaniyada ilaahay waxaasoo dhan waa inkirsan yihiin wahum iyaguna mustakbiruuna weeyaan mutakabiruun kuwa isla wey xaqa inay qaataan ayay iskala weyyihin gaalooyinkaa kuwaa dhahaya annago xaqi waa ognahay laakiin waxay ka baqayaan magacooda iyo wixii lagu yaqaanay iyo waxaas inay ka tagaan laa jarama waxaa dhab ah laa jarama waxaa xaq ah laada iyo jaramaa laistarkiibinayaa laa jarama waxaa dhab ah xaq waxa ah anna allaha ilaahay yaclamu inuu yahay mid og maa yusiruuna waxa ay siraysanayaan iyo wamaa yuclinuuna waxa ay daahirsanayaan ilaahay mid og weeyaan laa takfaa calayhi khaafiyatu wax ilaahay ka qarsoon ma jiraan iyaga axwaashooda waxay siraysaan iyo waxay muujiyaan oo daahirsadaan labadaba ilahay waa ogyahay saasaa dhab ah laa jarama waxaa xaq iyo dhab ah oo sugan an allaha yaclam ilahay inuu yahay mid og maa yusiruuna iyo wamaa yuclinuun innahu ilaahayna laa yuxibu ma jecla almustakbiriin kuwa mutakabiriinta ah iimaanka iyo towxiidka iska kibriye waidaa qiila markii loo yidhaahda lahum iyaga kuwa jaaxidiinta ee gaalada ah maadaa maxayba waanzala soo dejiyey rabbukum war idinka rabbigiin muxuu soo dejiyey markii la yidhaahdo oo rasuulkiisa moxameda ku soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam qaaluu waxay dhahayaan asaatiiru lwaliin saasay dhahayaan jees jees iyaga uga jeeda war ilaahay muxuu soo dejiyey saasay dhahayaan waxaa la soo dejiyey asaatiiru lwaliin kuwii hore khuraafaadkoodii asaaiir baa la asaaiir asaatiiru lwaliin abaadiil iyo khuraafaadkii ummadihii hore baa la keenay saasay dhahayaan waxaa la yidhi kuwa gaalada ah baa waxay fadhiisan jireen dariiqyada maka laga soo galo markaasay dadka magaalada soo gelaya iyo wufuudda wafdiyaasha socda markay dhahaan war maxaa magaalada ka jiro noo warrama oo nebi maxamed maxaa lagu soo dejiyo maxaa cusub oo xugun iyo diin iyo maxaa la sheegay bay dhahayaan asaatiiru lawaliin ninkaa iska jira ummadihii hore sheekooyinkeedu idiin sheegsheegayaa ha u dhowaanina saasay dhahayaan ilaahay wuxuu yidhi maxay sidaa u samaynayaan liyaxmiluu inay xambaaraan awsaarahum iyagu dembiyadooda kaamilatan xaalata mid buuxdoo dhammaystiran yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada iyo wa min awsaari ladiina kuwii dembiyaashoodii yudiluunahum ay dhumiyeen hum iyaga bikayri cilmin xaalay ku sugan yihiin cilmi la-aan ay ku dhumiyeen oo mafcuulka haddii laga xaaleeyo kuwaan la dhuminayo baan aqoon lahayn markaasay waxay raaceen madaxdoodii iyaguna waxaan u yeerayaa inay baatil ugu yeerayaan aqoonteedii ma laha yudiluunahum bikayri cilmi labadaa dembigoodaba way qaadayaan sababtoo ah dembina iyagaa la yimid midna sababbay u yihiinoo iyagaa dhumiyey dadkan yudiluunahum bikayri cilmi ilaahay wuxuu yidhi alaahay baraarugee saaa waxaa xumaaday alaada waa tambiiha loo keenaa in shayga lagugu baraarujinayo alaahay baraarugee saaa waxaa xumaaday maa yaziruuna ayaa xumaaday baa ilaahay leeyahay alleelahay waxa ay wataan iyo dembiga ay xambaarsan yihiin kaa ayaa xumaaday ay dhabarka ku wataan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qad xaqiiqee makara ladiina kuwii way makri sameeyeen min qablihim kuwaan ka horreeyey ee mujrimiinta ahaa ambiyadoodiibay makri iyo dhagar u sameeyeen nuurka ilaahay inay baktiyaan bay damceen qolo waxay ahayn gaalada maka ka sii horraysay markaasaa fa atallaahu ilaahay u yimid oo u qasday bunyaanahum dhismahoodii min alqawaacidi buu ilaahay waqase uga yimid asaaska hoose buu ilaahay ka fujiyey dhismahoodii fa qara waxaa ku soo duldhacay calayhim dushooda asaqfu saanqaafkii kore baa ka soo dhacay min fowqihim xaggooda kore baa ilaahay yidhi dhismihii baa ku dumay waana ku baaba'een waa ku dhintee wa ataahum alcadaabu cadaabkiina waa u yimid min xayu meel buu uga yimid laa yashcuruuna aysan dareemeyn aysan garanaynin meelaysan ka filayn baa makrigii iyo cadaabkii looga keena wallaahu min waraa'ihim muxiiطun weyaan waxaa la yidhi nin la dhihi jiray namruud baa jiray ninkaasi guri dheer buu inta dhistay buu wuxuu yidhi gurigan dheer baan korayaade waxaan la dagaalamayaa qolada ahlu samada ah baan la dagaalamayaa gantaaladiisa iyo leebabkiisa iyo wixiisiiba meeshii la koro xaggaa wuxuu wuxuu leeyahay dhulka wixii joogay ka adkaadaya wixii kor naga jira baan rabaa inaan iyagana saydareeyo oo ka adkaado markaasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waa iyada lagu leeyahay fa ata allaahu bunyaanahum min alqawaacid iska daaye asaaska hoose baa ilaahay uga yimi subxana wa tacaala waa la fujiyey waa la siibey fa khara calayhim sakfu baa kusoo duldhacay min fowqihim wa ataahum lcadaabu waa u yimid min xayu laa yashcuruuna meelaysan ka filaynin halaagii buu uga yahan qalbigooda marna kusoo dhicin uma yowma alqiyaamati maalinka qiyaamadana yuqsiihim ilaahay waa fadeexadaynayaa waa hoojinayaa wayaquulu ilaahay wuxuu odhanayaa ayna awey shurakaa'iya aniga shurakadaydii saa idinku sheeganaysa wey alladiina shurakadaasoo kuntum a ahaydeen tushaaquuna kuwa khilaafa ama dooda fiihim iyaga dhexdooda aa mu'miniinta kula doodi jidheen aa kula murmi jidheen marka waxaa la dhahayaa ilaahay baa odhanaya ayna shurakaai ah sheegan jidheen anay inagii wax ila leeyihiin waa canaan iyo qalbi xanuujin weeyaan aladiina shurakadaasoo kuntum ahaan jidheen tushaaquuna tukhaasimuuna kuwa dooda kuwa murma kuwa colaytama fiihim dhexdooda yay la murmi jireen oo kula doodi jireen oo kula colaytami jireen mu'miniinta aaway kuwaa sheegi jireen waxbay noo tarayaan iyo waa noo shafeecayaan iyo cibaaday muteen aawo marka tushaaquuna tukhaasimuuna wa tukhaalifuuna wa tucaaduuna qaala aladiina markaa kuwii waxay dhahayaan uutuu la siiyey alcilma cilmiga iyagoo hawsha siday tahay macnaha aada iyo aad farax ay u tahay waxay dhahayaan ina alkhizya hoog alyowma maanta iyo wasuu'a humuhuba cala alkaafiriina gaalada dushooda ayuu ahaaday labadaas maanta ina alkhizya iyo wasuu ina alkhizya hoog alyowma maanta iyo wasuu'a wa ina suu'a xumuhuba cala alkaafiriina ayou ahaaday kuwa kaafiriinta ashiqada ahlu naarka aladiina kuwaasoo tatawafaahum almalaa'ikatu malaa'igta ilaahay ay oofsanayso daalimii anfusihim xaaliyiin kuwa naftooda dulmiyey malaa'igtii baa nafta ka qibdoonaysa arwaaxdoodii baa la qaadayaa malaa'igtaa dhiraandhiranaysa arwaaxda ku jirdhana waa arwaax khabiisaa naf xun baa jirka laga soo siibaya oo laga soo dhiraandhiranaya daalimii anfusihim xaaliyiin kuwa naftooda dulmiyado kufri iyo shirki iyo balaayo ay la yimaadeen markaasay faalqawuu faalqu salam faalqawu salam faalqawuu waxay tuureen assalama hogaankii waa hogaansamen wey markaa waa isdhibeen maalintaas dhimashadii markay dhimanayeen adduunku iyaga ismadaxa adkeynayeen bay hogaansameen u isdhiibeen oo maxay dhaheen qaa'iliina xaalay leeyihiin maa kunnaa maana ahayn nacmalu kuwa camal fala min suu-in wax xumaan ah maana soo caasin maa ashraqnaa maana soo shirki yeelin waxaasay dhahayaan qiyaamadana sidaas rabaa inay dhahaan wallaahi rabbinaa maa kunnaa mushrikiin xaggana saas rabaa inay dhahaan halkaa markay dhimanayaan saasay dhahayaan fa alqaw salam maa kunnaa nacmalu min suu waay qaala tacaala ilahi bala iska dhaaf ilaahay baan ku beeninaya waa soo cisyaan samayseen been baa hadda sheegteen mujrimiin baa ahaydeen ina allaha ilaahayna caliimun mid ku ogaal badan weeye bimaa shay kuntum ahaan jireen tacmaluuna kuwa camal fala ee fadkhuluu gala abwaaba jahannama jahannama albaabadeeda hal albaab maha abwaab wey abwaaba jahannama jahannama albaabadeeda gala khaalidiina xaalatin kuwa ku waaraya fiihaa jahannama dhexdeeda falabi'sa waxaa xumaaday mahwal mutakabbiriina kuwa mutakabiriinta iskibrin jiray makaanu hoygooda iyo makaanu nagaanshahooda kaasaa xumaaday almaqsuus bidami waa qoladaa meesha ay gelayaan fa bisa alla xumaayay waxaa xumaaday mahwa almutakabiriina ayaa xumaaday marka qoladaas hore oo makriga samaynaysa qad makara aladiina min qablihim aayaddaas cid kastaa la mida dadka mujrimiinta noocaasa namruud keliya maaha dhismaha weyn inta dhis oo sidaas sameeyey oo ilaahay ku dumiyey wixii ay islahaayeen idinku ku badbaada baa lagu halaagay guriga islahaayeen ku badbaado ku jira baa lagu dumiyey laftiisa waa meesha ay ka dhahaan carabtu iyo culimmaduba man xafara xufratan liakhiih qofkii god u qodo walaalkiis saqada fiiha a godkaas god xun god balaaya ha qodin weeye ha ku dhici doontaana lama oge wakaas darsigeen intaas ku ogyahay wallahu subxaanaه wa tacaala aclam bisawaab